magaalada degmada buur xaqaba waxaa ku dhacay qaraha isdabajooga shalay iyo maantaba maaragtay kii shalay marka aan kasoo qabto aan kasoo qaato kii shalay ka gaaray gabadhii maqaayada hayday iyo gudoomiyeysa higeenka degmada buur xaqaba intaas ay ku dhaawacmeen waa ka gaaray qaraxii shalay abaalihii wakti noocee ayuu dhacay xagee buuna qaraxaasi ka dhacay waxa u dhacay kaas shalay tobanta waxuu ka dhacay meel oo fadaaraha laami agagaarkiis ah oo maaragtay oo wadada oo xamar aado oo wadnaha ah oo magaalo geeskeeda maqaayad ku yaasho laami agagaarkeeda marka maqaayadaas raggi iyo dadka dhamaay isku wada tagaan meesha ciidanka hata uu joogay ciidan oo hataa shan qof oo kale hataa turir waxbay gaareen ciidamada ta laakiin dhaawac la sheegi kara gabadha oo maqaayada lahayday iyo ninkii oo gudoomiyey hooyga ahay meesha uu fadhiya ciidamada la socda marka haddii wax ku gaara aan sheegi karna ku-xigeenkii oo gabadhaas gudoomiye ku-xigeenka degmada weeye miya sidee isaga iyo gabadha ay wax u gaareen dhaawacooda intuu leegi waxbay gaareen labadooda laakiin gadoomiye daran gabadha waa hoogaha iskaronta laakiin gadoomaha sii daran gadoomaha hoogaha dhibaataysan hoogaha waa adag yahay waa fududeed lama dhihi karo lama dhihi karo halkaas waa ka gaaren saaka maxaa ka dhacay degmada iyada saaka waxa uu ka dhacay degmada kii yani aragtay oo ii sheegaday alastaydi laba iyo toban saa markay ahayd maarata waxuu ku dhacay qarax oo ku dhacay magartay marka kaas waxba waxba dad kuma gaarin waa mid lagu badbaaday waayo ilaahay noo nicmay taas oo lagu badbaaday laakiin sida saaka arrinteeda waa xumayd miina aad u weyn oo antataangi ah meesha ku dhacday laakiin qofna waxa kama gaarin hasaldhaga dhexdiis meesha ciidamada baliiska ay degan yihiin oo oo maarata lala beegsaday laakiin qofna waxaa kama gaarin ciidamada nabadgelyada iyo adigu malaaq baa tahay arrintan labada qarax oo isdaba joogo maxaa u sababa baa la yidhi walahi hadeed umada olaad baa ku dhexaysa markay cidii olaada ay ku dhexaysay iyo maaragtay ay sii wadataa ma garatay ha olaadihii jireen daraadooda mo qaabab kale hadda maaragtay oo farsamo kale inay jirto uma malaynayno laakiin qaababkii oo maaragtay oo dadkii ay wada shaqayn jireen qaababkii ay u dagaalami jireen inta darteeda lay aan ku aanina marka marka laga tago qiyaastaada iyo aanayntaada ma jirtaa cid sheegatay qaraxyadaasi ma id ay sheegatay ilaa shalay iyo hadda laga joogo idoo sheegatay malahan qof hadda sheegtay malahan ummadda kolley qof ma ummadna waa sheegan jireen madna waa iska dhaafi jireen laakiin tan ummadii ay dhaafi jireen inay noqoteen umalaha qof sheegtay malahan tan